dagaalkii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkii hore ku dhex maray qabiilka carabta ah ee layidhaahdo rasigad iyo qabiilada gamiir ee aan carabta ahayn ee ku nool degmada colbas oo qiyaastii boqol iyo lixdan kilomitir u jirta magaalada ceelganiina ee xarunta u ah gobolka daarfuur waxa ay ku bilaabatay muran dhuleed oo u dhexeeya laba qof oo kasoo jeeda rasigad iyo mid kale oo ah gamiir ka hor inta uusan isku rogin rabshado ballaaran oo ay ku lug leeyihiin xubno kale oo kasoo kala jeeda labada qabiil dagaalka ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay boqol toban iyo toddoba qof waxaana lagu gubay toddoba iyo toban tuulo oo ay ku jiraan saddex isniintii la gubay ibraahim xuseen oo ah hogaamiye ka tirsan qabiilka gamiir ee afrikaanka ah ayaa khadka taleefonka waxa uu hadalkaasi ugu sheegay wakaalada wararka e f b xusein waxa uu sheegay in dhimashada ilaa iyo hadda la tiriyey ay u badan tahay qabiilka gamiir waxa uu intaasi ku daray in dad badan oo kasoo jeeda qabiiladiisa la la-yahay sida hadalka uu dhigay tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga tirada laga dilay qabiilka carabta rabshadihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay muujiyeen burburka ballaaran ee dhanka ammaanka ah ee ka taagan gobolka daarfuur kaas oo ay uga sii dartay afgembigii militariga ee sanadkii hore ee uu hogaaminayay taliyaha ciidamada cabdilfataax al burhaan inqilaabka dhacay oktoobar sanadkii hore ayaa meesha ka saaray isbeddel jilicsan oo la sameeyey kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne cumar xasan al bashiir sanadkii laba kun iyo sagaaliyo toban bishii abril oo keliya in ka badan laba boqol oo qof ayaa lagu dilay isku dhacyo u dhexeeya beesha carabta iyo kuwa aan carabta ahayn ee masaalid ee deegaanka crint ee galbeedka daarfuur qaramada midoobey ayaa ku qiyaastay boqol shan iyo labaatan kun oo qof in ay ku barakaceen qalalaasahaasi bil ka hor dagaal koonfurta daarfuur ku dhex maray qoomiyadda layidhaahdo falata iyo qabiilada carabta ah ee rasigaad ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan shan iyo afartan qof isniintii shalay ayaa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay volker berthes waxa uu sheegay in uu siduu hadalka u dhigay ka argagaxay rabshadaha ka dhacay colbos weerarka rabshadaha daarfuur waa wax aan la aqbali karin waxayna muujinaysaa sababaha aasaasiga ah ee ay tahay in wax laga qabto ayuu ku yiri twitter-ka barthes ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xiisada qabuujiyaan siduu hadalka u dhigay gobolka daarfuur ee galbeedka suudaan ayaa waxaa ragaadiyey dagaal sokeeye oo ba-an oo ka qarxay sanadkii laba kun iyo saddexdii iska horimaadka ayaa waxaa ka dhex dhashay jabhado kasoo jeeda qoomiyadaha tirada yar oo ka cabanaya takoor ay ku samaysay dowladdii ay carabtu ka talinaysay ee uu madaxda ka ahaa madaxweynihii xilligaasi ee cumar xasan al bashiir khartuum ayaa waxa ay kaga jawaabtay in ay sii dayso janjawiid oo inta badan laga soo qoray qabaa'ilo xoolo dhaqato ah oo carbeed kuwaas oo lagu eedeeyey in ay geysteen tacadiyo ay ka mid yihiin dil kufsi dhac iyo tuulooyin la gubay qalalaasahaasi ayaa waxaa ku dhintay saddex boqol oo kun oo qof waxaana ku barakacay laba milyan iyo bar sida ay sheegtay qaramada midoobay qaar badan oo janjawiid ah ayaa tan iyo markaas lagu daray ciidamada taageerada deg dega ah ee militari ee laga cabsado oo uu taliyo u yahay genaraal maxamed xamdaan daglo oo ah hogaamiye ku-xigeenka suudaan sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha sanadkii laba kun iyo labaatan suudaan waxa ay heshiis nabadeed la gashay jabhadaha muhiimka ah oo ay ku jiraan kuwa daarfuur colaadda ugu weyn waa ay yaraatay muddo sanado ah laakiin gobolka ayaa weli ah mid la ciirciiraya hub iyo dagaallo lagu hoobtay oo inta badan ka dhasha daaq iyo biyo